gudoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf ayaa dhagax dhigay cisbitalka guud ee degmada waajid ee gobolka bakool dhismaha cisbitalkan cusub oo yeelanayso degmada waajid ayaa si bilaash ah waxaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool degmada waajid iyo deegaanada hoos yimaada abshir maxamed cabdi madaxa hay-adda i c t ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ka hayad ahaan u dhammaystiri doonaan cisbitalkan adeegyada uu u baahnaan doono haddii uu gabagaboobo dhismihiisa si degdeg ah loo keena ama loo dhiso xaruntan xaruntaasoo xaruntaan oo aan rajaynayna in dhakhaatiir oo weli surgeons kuwa loo ma aha general doctors maaha dhakhaatiir surgeryga garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii markaa qalabka waaba la soo gaday waxa uu sugahayaa qalabka in meeshaan laga dhiso inta laga dhisa haddii dhismaha uu dhammaado in qalabkana la keeno dhakhaatiirtana markaa la keeno taasi marka waxay aad wax ugu bedeli doontaa dhibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhaliinka ama markuu dhal rabo dhibaato haddii la kulanto in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhowo la geen jirin ay tahay baydhabo ay istaagi doonto baahidaas ay yaraan doonto oyna xaruntan ay dabooli doonto baahidaas wixii intaa ka sii badanna hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo isla socdo wixii kale haddana in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadkao dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada wada wada wada dhammaystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyoo jirta la buuxiyo si rajadeena marka waxaa waaye labada kun iyo soddonka meeshii lagu gaar in waajid isbitaalkeeda xaruntan simok iyo mshadeeda iswada raacaan si fuul ahna u wada shaqeeyaan dhakhaatiir aqoon leh ama aqoon ku beesgaraysanna laga qori doono meenta meesha loo qori doono oyna shaqadaasaa ku dhammaan doonta insha allah gudoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyey hay-adda i c t oo gacan weyn ka geysanayso hirgelinta cisbitalkan waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in bulshada ay door weyn ka qaataan iyaguna way baan idin suurta gallay ilaahay idin suurta geliyey geeka in isbitaal la dhagax dhika degmada weejid hooyadii iyo dhalaankii iska dhibaataysanaayey bajaajka laka qaaday diyaaradoole la sugaayey iyadoo la aragoon wallankuga wada korna degmada weejid run ahaantii lasla teeganaayo la ogsanyi geeka ini taariikhda galla in isbitaal la dhagax dhika dadkaas iyo illanka gurmadow la ogaayay dadkii go-doonka ka jari haayan oo degmada weejid qaybtan bokool inta sanadood oo go-doonka jarta la ogsinyi dhibaatada iyo ongaben ruahaantii wayba arkore geeka reweejid way baangataa maalin farxadeed way lahaa tiimka oo insheegadan ka horreeyay abshir hay-adda i c f dadaalka iyo muujangna iyadan ka mahadsanyin wasaaradda caafimaadka oo lan hilmaaman korona juhdigiyo gulyanyoona iyadan ka mahadsanyin in alaalantii ku qiib qaadatay ajaran dhammaadana dareerahay dabcan saan aragahay saabto ee lanki hata isbitaal weejidka dhisi wayba lamid ee erakornehe lang oo geeka ee mayla raayusa masaajidku qiib qaadaya lamid ee saabto ee waa dhiigga bani aadanka oo la badbaadiyay ama nafta bani aadanka oo la badbaadiyay walyar ma eh markan un wayba goobjoogan haynay maama diyaaradla la sugow eerboorka mayla raayuska umul rati saas mahayne eerboorka ka umul rati yay unuje mayla raayus laysa duugi saasoo kale rabsho oo meelanku dhiidi maama yay unuje laysa duugi saasoo kale intaas ku badan oo jidka la marsiyaayo mooto laga qaadi marka dhibaatadaas dhan way buahan dadkii ini daboolan hansurumen ruahantii eed iyada geeka iyo bulshaweynta degmada weejidan ka faraxsanta mahadlahan koobo korna yaan jeediyaana ilaahay mahad isku leh kusokow wayba mahad isku leh hay-addii ha ku shaqayti iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda koonfur galbeed iyo mahad isku leh wayba lahaa eed iyadaa mahadsantiin